إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo kala duwan ka fuliyey gobollada hiiraan iyo shabeellada hoose xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ah ayaa sheegay inay ka adkaan waayeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab wax faa'iido ahna aysan lahayn maleeshiyaadka macuusleyda ciidamada dowladda federaalk ah iyo kooxa tuuga ah ayaa dhac daran u geystay isbitaal ku yaala magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan cillad ku dhacday shirkada qaabilsan ammaanka dhanka internetka ayaa saameeyey shaqooyinka caalamka jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool dalka kanada ayaa dowladda federaalk ku eedeeyey khasaare ka dhashay dagaalkii hubka looga furtay dowladda federaalk ah ee ka dhacay duleedka cabudwaaq ee gobolka galgaduud madaxweynaha dalka kenya william ruuto ayaa magacaabay golo cusub oo wasiiro ah kadib kala diristii xukuumadda ah ee dhowaan uu ku dhaqaaqay دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo kala duwan ka fuliyey gobolada hiiraan iyo shabeellada hoose khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ciidamada dowladda federaalka ka soo gaaray weeraro iyo howlgallo isxigxigay oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen ciidamada dowladda federaalka ah ee ku sugan deegaanka berire ee hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose laba qarax oo ciidamada dowladda federaalka ah lagula eegtay bariire ayaa waxaa ku dhintay saddex askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka halka toddoba kalena ay ku dhaawacmeen qaraxyada ayaa shalay ciidamada dowladda federaalka ah bariire lagula eegtay xalana ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday isla ciidamada dowladda federaalka ah ee ku sugan deegaanka bariire dhanka gobolka hiiraanna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalad dagaal toos ku qaadeen askar ka tirsan dowladda federaalka ah oo ku sugan degmada buulaburde ee gobolka hiiraan waxaana jira khasaare kala duwan oo gaaray ciidamada weerarka lagu qaaday xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay inay ka adkaan waayeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab wax faa'iido ahna aysan lahayn maleeshiyaadka macuusleyda warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya muxsin xasan
mustaf dhuxulow oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa shaaca ka qaaday in dowladda federaalka ee uu hogaamiye xasan sheekh ay ka adkaan weyday xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu sheegay in muddo laba sano ah oo ay dowladda federaalka dagaal kula jirtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ilaa iyo hadda ka adkaan la-dahay weerar afka ah ayuu ku qaaday xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka isagoona dhaleeceeyey siyaasadda uu ku wajahay dagaalka waxa uuna sheegay in hal qof oo go-aan iska qaatay uusan waxba ka tari karin xarakada mujaahidiinta al-shabaab runtii shabaabka dowladda hadda labada sano ay socoto dagaali ku waday laakiin dagaali ku waday waxaa la rabay inuu noqdo dagaal inay dhinaca socoto fikir la soo aruuriyaa loo baahnay dadka soomaalida in la warsadaa loo baahan yahay culummadaa loo baahan yahay fikir keento aqoon-yahanadaa loo baahan yahay dadka la soo digigareeya shabaabka wadahaalka lasoo furaa loo baahan yahay hal qof oo meel fariista keligiis inta go-aan qaato go-aankiisa shabaab laguma rey karo waxaan waa ideology adduunya dadna lamid ahaa jira waxaa la rabaa dagaalkan in la wado shaqooyin kaloo fara badan research in la sameeya la rabay si evangeli xataa marka loola hadlaayo loo la gaaro meesha laga hadlaa meesha ay taha laakiin hal qof oo iska socdo oo dowladda gacanta ugu jirto oo shaqo kasta raba inuu isaga qabto oo maaragtay dastuurka garabka u saaran yahay oo dowladnida garabka u saaran tahay oo labada aqaloo baarlamaanka u saaran tahay shabaab ma difiid garay kari xildhibaan dhuxulow ayaa geesta kala tibaaxay in maleeshiyaadka macawiisleyda ee ay ku shaqaysatay dowladda federaalka aysan waxba taraynin ayna yihiin maleeshiyaad aanan wax sharci ah haysanin sidoo kale xildhibaan dhuxulow ayaa tilmaamay in maleeshiyaadka macawiisleyda aysan buuxin karin booska dowladnimada loona baahan yahay in dib la iskugu noqdo oo wax laga bedelo arrinkaas waxaa jira fikrado kala duwan iyo deegaano kala duwanaa jira laakiin dhibka jiraa waxay tahay mar kasto roolka dowladnimadu macawiisley ma buuxi karto ma laha sharciyad ma laha marka wax aan sharciyad lahayn waxba tari maayaan sharciyad kala dambeyn loo sameeya waa ilaa hadda waa ogtiin haddii dad la iska dilo caskarta dadkay disho xildhibaanada ganacsatada inta lagu soo qoraa diida laga qaadaa waxaas wax ma ogta wax dhow maaha haddaan runta idin sheego dalkan dowladnimadiisa ma dhow waxaa loo baahan yahay inta dib la isugu laabto tala fara badan la wadaagaa loo baahan yahay si kastaba ha ahaatee xubnaha ka tirsan dowladda federaalka iyo siyaasiyiinta taageersan ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay baraha bulshada kaga celcelinayay in ay ka adkaan waayeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana soomaaliya ay gacanta u geli karto xarakada mujaahidiinta
ciidamada dowladda federaalka iyo kooxa tuugo ah ayaa dhacdaran u geystay isbitaal ku yaala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sakariya cumar ayaa ka waramaya xaaladda amni darro oo ay laga soo sheegayo magaalada beledweyne ayaa maalinba maalinta ka dambaysa ka sii darayso iyadoona shacabka magaaladaasi ay tilmaamayaan inay wajahayaan xaalad amni darro oo faraha ka baxday waxa ay tilmaameen in ciidamo burcada ah iyo kuwa dowladda federaalka ay maalin cad dadka moobilada uga qaadanayaan gudaha magaalada iyagoo ku handadaya in haddii ay is adkeeyaan ay noloshooda ku weyn karaan waxa ay sidoo kale xuseen in ciidamada dowladda federaalka iyo burcadan ay u dhaceen isbitaal ka mid ah kuwa ku yaala magaalada beledweyne islamarkaana ay jiifeen bukaano fara badan kuwaas oo xaaladooda lagula tacaalayay isbitaalka waxa ay tilmaameen inay qaateen wixii qalab ahaa ee yaalay isbitaalka islamarkaana ay horay uga sii qaateen bukaanadii ku sugnaa isbitaalka wixii ay haysteen walaalayaalow magaalada ayaantan waxaa ka jira dhibaato badan sidii maamuladan isdiidan ay u yimideen magaalada barobaleynkeedii aa farihii ka batay moobeel ma jiro habeenkii adoo xaafadda jiifa xataa iridda lagu soo qaraaca waa lagaa qaadana masaajiddii waa looga dabagala ummaddii oo salaadda markay soo baxaan iriddaa loo istaaga xare waa maqlaysa isbitaalkaa weyn waa tii la furtay oo wixii bukaanaha macnaa dhakhtarkii laga qaatay magaaladan farahay ka baxday wax dowladda kama jiraan shacabkaanu magaaladan waxba kama qaban karaan xilli wax laga qaban kara waa jirtay waa xilli dadkiis intuu isku yimaado wax iska weydii karo uu leeyahay war maxaa noo xal eh laba isku imaanay oo ka tashani maxaa noo xal laha ma jirto qof walba waxa waa subax irsaaqadiisa u raadsana habeenkii waa ka soo yene marka maamulna ma jiro oday oo dhan daraawishaasuu irsaaqadiisa u soo raadsadaa marka waxa waa wax maamulna ma jiraan wax odayah oo ka hadlaa ma jiraan dadkan ilaahay ummadha u sala kale magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa waxa ay ka mid tahay goobaha ugu daran ee laga soo calaamadeeyo xaaladaha amni darro iyadoona muddooyinkii ugu dambeeyey ay isa soo taraysay cabashada bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne ee la xidhiirta xaaladda amni darro ay wajahayaan iyagoona tilmaamay inaysan jirin cid u istaagaysa inay wax ka qabato dhibaatadan ay wajahayaan bulshada waxaana arrintan loo sababeynayaa maamulada isdiidan ee ka jira magaalada kuwaas oo mid weliba uu damiciisu yahay inuu hanto dhaqaalaha laga faramaroojinayo bulshada magaalada cillad ku dhacday shirkad qaabilsan ammaanka dhanka internetka ayaa saameeyey shaqooyinka caalamka faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan bader
maalintii shalay oo jimco ahayd waxaa wadamada caalamka gaar ahaan kuwa reer galbeedka laga soo warinayaa inay celo tashay qalabkii shaqada ee shirkadda growd strake oo ah shirkad ka shaqaysa amniga internetka uuna saameyn ku yeeshay shaqooyin badan oo caalamka ka socday shaqooyinka ay saamaysay ciladan ayaa iskugu jira howlihii isbitaalada garoomada diyaaradaha gaadiidka tareenada iyo shaqooyin kale waxaana saameyntan laga dareemay in badan oo ka mid ah caalamka dalalka laga dareemay ciladan qabsatay shirkadda growd strake ee amniga internetka waxaa ka mid ah mareykanka jarmalka ingiriiska turkiga netherlands iyo kuwo kale garoomo badan oo caalamka ku yaala ayaa joojiyey dulimaadyadii ay sameynayeen isbitaalada iyo gaadiidka tareenada ayaa iyaguna hakad ku yimid maadaama ay shaqeyn waayeen qalabkii kombyuutarada ay xarumahani ku shaqeynayeen shirkadda microsoft waa shirkadda ugu caansan ee soo saarta kombyuutarada iyo softweerada ay ku shaqeeyaan ayaa dhankeeda waray soo saartay waxay ku sheegtay inay la taacalayso cilado farsamoysta qalabyada ay soo saarto ilaa iyo hadda lama oga waxaa rasmigee dhaliyey ciladan laga dareemay dunida mana jira war rasmi ah oo lala xidhiidhinayo oo kasoo baxay shirkadda growd strake jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool dalka kanada ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey khasaare ka dhashay dagaalkii hubka looga furtay dowladda federaalk ah ee ka dhacay duleedka cabudwaaq ee gobolka galgaduud maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya
wararka ka imaanaya jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool gobolka alabeerta ee dalka kanada kana soo jeeda magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ayaa dowladda federaalk ku eedeeyay inay ayada ka dambeysa khasaare dhimasho iyo dhaawac leh oo dhowaan soo gaaray dad ka tirsan maleeshiyo beeleed hubaysan oo ciidamo ka mid a kuwa sirdoonka dowladda federaalk ee maamulka la magacbaxay galmudug ay ka furteen laba gaari oo hub ah kadib dagaal qaraar oo dhexmaray iyaga iyo ciidamada sirdoonka oo hubka gelbinayay waxay sheegtay jaaliyadu in dadkii dhimashada iyo dhaawaca ku noqday dagaalkaasi ay ka dambeysa dowladda federaalka hubkan ay ayadu waddanka soo gelisay wixii goobta ka dhacayna ay mas-uuliyaddeeda ay qaadayso waa dowladda federaalka jaaliyadda waxay carabka ku dhufatay in dowladda federaalka qorsheynaysa inay weerar ku qaado magaaladaasi jaaliyadda ayaa sidoo kale dowladda federaalka ka dalbatay inay bixiso magdhowga dadka ay ka laysay weerarkii ka dhacay inta udhexaysa balanballe iyo magaalada cabudwaaq maadaama ay dagaalka ku jireen ciidamo iyada taabaxsan kuwaas oo sida la sheegay gaadiidka hubka ku rarnaa gelbinayay jaaliyadda oo shir jaraa'id u qabtay warbaahinta ayaa ka dhawaajiyay waxyaabaha ay ka cabanayaan waxaan halkan ku qabanaynaa shir jaraa'id annaga oo ah jaaliyadda ee ku nool gobolka albeerta kanada oo aan kaga hadlayno dhibaatadii ka dhacday waqooyiga galgaduud halkaas oo dad shacab ah dhimasho iyo dhaawac loogu geystay si xaq darro ah ka baxsan aadaminimada ka baxsan mas-uuliyadda dowladnimo waxaan si toosa u cambaaraynaynaa ugana soo horjeednaa ugana xunnahay ciddii ka dambaysay dhibaatada halkaa ka dhacday ee magaca dowladda wadatay ciddaas oo si gaara markii loo tilmaamo ah hay-adda nisa hay-adda nisa oo hoostafi dowladda federaalka ah waxaan ku cambaaraynaynaa inay ayadu dagaalka bilowday inay hubka sharci darrada soo gelisay inay ayadu dadka mas-uulka ay ka ahayd ammaankooda ay ayadu ammaan xumada saldhig u ahayd dhibaatadii halkaa ka dhacdayna ay ayadu si toosa iyo si dadbanba ay mas-uul nisa uga tahay cambaarayn kadibna dowladda federaalka ah waxaan leenahay ciidankaas adugu ka hoos yimaada waa ciidan adigu aad xukunto ilaa taliyihiisu waxay og yihiin wey inay og yihiinna waxaa caddaynaya in ciidankaasi uu hubkaas soo gelbiyey waddanka soo geliyey shacabka ku laayay welina uu ku indhacad yahay inuu arrintaas sameeyey dowladda federaalka ah in ay qaadato mas-uuliyaddeeda ku aadan dadkii dhibaatada halkaa ka soo gaadhay dhaawac iyo dhimashada ay magdhowna ka bixiso dhowaan ayay ahayd ka gadaal markii ciidamada sirdoonka oo gelbinayay gaadiid siday shixnado hubka noocyadiisa kala duwan ah ay weerar jidgal ah u dhigeen maleeshiyo beelaad ku hubaysan hubka noocyadiisa kala duwan weerarkan dhabagalka ah ayaa koloonyada ku qabsaday inta u dhexaysa balanballe iyo magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud waxaana goobta labada dhinac isku gaarsiiyeen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan madaxweynaha dalka kenya william ruuto ayaa magacaabay golo cusub oo wasiiro ah kadib kala diristii xukuumadda ee uu dhowaan ku dhaqaaqay golaha wasiirada cusub ayaa ka kooban kow iyo toban wasiir lix ka mid ah waa wasiiradii hore loo kala diray halka shan kalena ay yihiin wejiye cusub aadan bare ducaale oo ah wasiirkii gaashaandhigga ayaa mar kale kusoo noqday wasaaraddan halka kithoore kindinki oo noqday wasiirka arrimaha gudaha warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa